dalka kanada oo ka mid ah wadamada reer galbeedka islamarkaana ay ku sugan yihiin soomaali badan ayaa waxaa lasoo warinaya in caqabado badan ay wajahayaan dadka soomaalida ee laga soo daayo xabsiyada dalkaas dadka soomaalida ee degan kanada ayaa wajahaya caqabado badan oo ay ka mid yihiin in la takoriyo in shaqa joojin lagu sameeyo ayna mararka qaarna dhacdo in lagama saafuriyo dalka taasina ay culays ku noqoto qoysas fara badan oo ku nool dalkan mid ka mid ah soomaalida ku nool dalka kanada ayaa ka warbixiyey culeysyada ay wajahayaan soomaalida marka laga sii daayo jalasha ku yaala dalka kanada sida aad la socoto waddamadan aynu ku noolnahay qofka markuu xabsiga galo uuna soo dhammaysto xilligii lagu xukumay waxaa adkaata in bulshadii uu la qabsado qofkaasi waxaa jirta in qofka lagu shabadeeyo in uu criminal record uu leeyahay taasina ay adkaanayso in uu shaqo ka helo waddanka gudihiisa dabcan qofka haddii uusan shaqaysan karin waxaa ku adkaanaysa nolosha oo dhan sababtoo waxa uu u baahan yahay hooy uu ku noolaado iyo weliba waxa uu cuno taasi haddii uu waayo waxaa sahal u noqonaysa qofkaasi inuu dib ugu laabto meeshii uu ka soo baxay maadaama aysan jirin waddo kale oo u furan soomaalida ku nool dalalka reer galbeedka gaar ahaan dalka kanada ayaa waxaa siyaabo kala duwan loogu xiro xabsiyada ku yaala dalkan iyagoona lagu soo eedeeyo dembiyo kala duwan oo ay geysteen halka qaarna lagu eedeeyo in ay ka mid yihiin waxa ay reer galbeedka u yeeraan argagixisada